إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada shisheeye ka samaysteen gobolada shabeellada hoose bakool iyo baay tiro dad ah ayaa ku dhintay kuwo kalena oo ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay dalka jabuuti siyaasi taabacsan dowladda federaalk ah ayaa sheegay inaan marnaba laga adkaan karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalk ah ayaa lagu eedeeyey inuu musuq madow ku iibinayo shidaalka soomaaliya munaasabad lagu daahfurayay dowro soco doonta hal toddobaad ayna ka faa'iidaysan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacday degmada jamaame taas oo dadka looga saxayo akhrinta qur-aanka kariimka ah
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah xeryaha ciidamada shisheeye ay ka sameysteen gobolada shabeellada hoose bakool iyo baay haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah ay ka sameysteen qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose saldhigyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xal ay dagaalka ku qaadeen waxaa ka mid ah saldhig ciidamada shisheeye ay ka sameysteen garoonka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar toosa ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeye ay ka sameysteen deegaanka buurcolow oo u dhow magaalada baraawe dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay ka sameysteen degmada xudur bayna xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada baydhabo gaar ahaan fariisin askartaasu ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano makuudo ee magaalada baydhabo tiro dad ah ayaa ku dhintay kuwo kalena oo ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay dalka jabuuti faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan wararka ka imaanaya dalka jabuuti ayaa ku waramaya in ku dhow toban ruux ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shil gaari oo ka dhacay mid ka mid ah magaalooyinka ku yaala dalkaasi ilaa iyo saddex ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilkan halka ay ku dhaawacmeen shan kale shilkan ayaa yimid kadib markii gaari ay saarnaayeen toban ruux oo ka baxay waddada taas oo keentay inay dhintaan saddex ruux oo ku jiro darwalka gaariga islamarkaana ay ku dhaawacmaan shan kale magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti ayaa loo qaaday shanta ruux ee ku dhaawacantay shilkan gaari gaariga shilka galay ee noociisu ahaa kuwa raaxada ayaa ka yimid gobolka obek ee dalka jabuuti waxaana saarnaa toban ruux oo rakaab ah waddooyinka maraha gobolada waqooyi ee dalka jabuuti ayaa lasoo warinayaa inay yihiin kuwo ku teedsan dhul buuraley ah taas oo halis gelin karta gaadiidka isticmaalaha waddooyinka ku yaala goboladaasi siyaasi taabacsan dowladda federaalk ah ayaa sheegay inaan marnaba laga adkaa karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
brofeor cabdulaahi cali cusmaan oo ah nin wax ka dhiga jaamacadaha mareykanka dadka intooda badanna ay ku barteen muuqaalka ay kasoo muuqdaan faysal iyo maxamed cabdi marka ay kasoo horjeesanayaan diinta islaamka ayaa ka hadlay xaaladda dalka dagaalka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula jirta shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo dhinacyada kaabaya sida dowladda federaalka ayuu muujiyey inuu yahay mid adag isagoona arrin mustaxiil ah ka dhigay in laga adkaado xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdulaahi cali ayaa dib u milicsaday xilligii uu taariikh ahaan arkay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu sheegay inay ahayd waagii maxkamadaha islaamiga laga dhisay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee lixdii bilood ahayd wuxuu sheegay in bulshadu ay ku qanacday kalsoonidaasna ay sabab u tahay heerka ay maanta joogaan oo ah in laga adkaan karin horta shabaab haddaa ku noqotid waktiga ay bilaabatay waagii maxaakiimtay bilaabatay shicibkii cod ka gedisan warlordkii ayaa imaaday wax cadaalad u egna keenay waxyaabaha ummadda ay qoriga u dhigeen ay u ogolaadeen maxay ahayd waxay yidhahdeen war kan tuug waaye annaga xaqa keenayna waxay ummaddii garuunay qaadatay dadkii waa eryeen marka shabaab in laga adkaado waxa waaye wixii looga adkaan lahaay wax cadaalad u eg in la keeno siyaasigan ayaa intaa ku daray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxyaabaha ay ku guulaysanaysa inay ka mid yihiin inay qabanayso shaqo dowladeed sida garsoorka wuxuuna qiray in dadka ay ku kalsoon yihiin garsoorka wilaayaadka dhanka kalena aanay ku kalsooneen kan dowladda federaalka haddana waxaa kasii daran marka ninkii dowladdii hooshii qaban lahayd weliba specifically cadaaladda nimankaa inay wax dowlad qaban lahayd ayaga ay qabanooyiin maxaakiimtooda in maaragta dadka kalsooni ay ay jirto ayaga in loo tago maxaakiimtii waddankan ay ay kalsooni loo raadsan waayo marka iyagii waxay noqdeen dhinacna wuxuu ku wataa gacan wax malab u eg dhinacna wuxuu ku wataa ak forty seven wax oo service dadka laga waayey dowladdii ay ayaga qabtaan runta haddaan sheegno laakiin symptom waxaa loo baahan yahay in la baaro maxaa qanladaan keenay la dhaho infectionka intuu ka jira laakiin askari dhar haddaa usoo geliso xagga istaagdaada shabaab la dagaal ma la dagaali kari because partily ma yaqaano qofuu yahay ma yaqaano siyaasigan ayaa aaminsan in dowladda federaalka ay wax badan ku fashilantay waxa uuna kula taliyey inay dhallinyarada soo kacaysa barto heesaha iyo ciyaaraha si aysan uga soo horjeesan shisheeyaha uguna biirin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhallinyarada ku qancisa diin aayado qur-aan ah iyo axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo si gaar ah u ishaaray xadiid ka hadlaya waxa uu allah agtiisa ka helayo qofka la dila isagoo diinta islaamka difaacaya laakiin haddana wuxuu sheegay in arrintaasi ay qalad tahay loona baahan yahay in dhallinyarada heesaha iyo waxyaabo kale lagu soo jiito madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inuu musuq madow ku iibinayo shidaalka soomaaliya waxaa ka waramaya maxamed amiin
xildhibaan cabdulaahi aadan oo loo yaqaano kolonajiis oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu suuq madow ku xaraashayo kheyraadka shidaalka ee soomaaliya ka buuxa qorshahaasi dartiisana uu tiro dhowr jeer ah ugu safray dalka dibaddiisa kulanajiis ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay barta ekis ku sheegay in xasan sheekh maxamuud uu dadka soomaaliyeed ka qariyey heshiise uu ku xaraashayo kheyraadka shidaalka ee soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in heshiisyadan laga qariyey baarlamaanka dowladda federaalka ayna yihiin kuwo uu si hoose u wato xasan sheekh taasi oo uu tilmaamay inuu isaga indhatiray shuruucda u degsan dowladdiisa sidoo kale waxa uu sheegay in xasan sheekh inta uu qorshahani ku howlanaa uu safaro dhowr ah ku tegay dalka kenya haddana uu qorsheynayo inuu soo gebagabeeyo heshiiska uu ku iibinayo baloogyada shidaal ee soomaaliya sida uu sheegay kulanajiis xasan sheekh waxa uu ku howlanaa heshiis ku saabsan iibinta baloogyada shidaalka waana sababta ugu weyn oo uu safaro dhowr ah ku tegay kenya haddana uu u safri doono nairobi si uu heshiiskaasi usoo gebagabeeyo ayuu yidhi kulanajiis xogta uu bixiyey xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa imaanaysa xilli dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ay horay u saxiixday heshiisyo sharci darro ah oo ay la gashay dowladda turkiga heshiisyadaasi oo qayb ka ah heshiis ay ku xaraajtay kheyraadka shidaalka ee uu allah ku manaystay ummadda soomaaliyeed munaasabad lagu daahfuraya dowra socod doonta hal toddobaad ayna ka faa-iideysan doonaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacday degmada jamaame taas oo dadka looga saxayo akhrinta qur-aanka kariimka ah maxamed ciise ayaa ka waramaya xaflad si heersare ah loo soo agaasimay laguna daahfurayay dowro socon doonta muddo hal toddobaad ah ayna ka faa'iidaysan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacday degmada jamaame taasoo dadka loogu saxayo akhrinta qur-aanka kariimka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo diyaarisay dowladan loogu magacdaray ubay ibnu kacab ayna ka faa'iidaysan doonaan guud ahaan noocyada kala duwan ee bulshada sida macallimiinta qur-aanka salaadiinta nabadoonnada ganacsatada dumarka iyo guud ahaan dadka jamaame dowladda ayaa socon doonta muddo toddoba maalin ah waxaana furitaankiisa qayb ka ah maamulka iyo macallimiinta macadka imaam musakhaawi ugu horeyn waxaa madasha lagu dahfuray aayadaha qur-aanka kariimka ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما intaa kadib waxaa madasha ka hadlay ustaad cabdalla cabdalla maamulaha guud ee macadka qiraa'aadka imaamu sakhaawi isagoona ka warbixiyey aadaafta dowladda iyo dadka ay beegsan doonto anaga oo ah eh, bahda reer sakhaawi macadka almaamu sakhaawi oo xaruntiisii dhexe magaalada jilib walaayada jubbal wusda aan kasoo aanbabaxnay waxaan soo garnay walaayata jubba sufla alislaamiya wakhaasatan fi muxaafadati jamaame Eh, ahdaaftaan u soconay oo qasadkeen u ahaa magaaladan usoo aadnay waa xamla dacawiya wa khaasatan tasxiif alqur-aan dadka in loo sameeyo bulshada qur-aanka lagu wacyigeliyo ayaga dhan dhammaantood in rag iyo dumar ganacsato caruur arday nuqabadooda mas-uulintooda aan la kala reebin dowladaas oo xamladaas ay soconayso toddoba maalmood kelimadaas kadib waxaa si toosa loo gudagelay mashruuca sixidda qur-aanka markaan aanu eegno salaadiinta oo qur-aanka laga saxayo afkay soo fiiriya idankan afkeen hoos yaalan qarin insha allah waan toos isku arkin insha allah bismillaahi raxmaani raxiim bis bis be hadheen bismillaahi raxmaani raxiim bismi bi bismi bismillah bismil mil bismillah hadhin bismillahiro hiro hiro hiro hirda hiro bismillahirrahmanirrahim
ugu dambeyn waxaa kelimad ka kooban madasha ka jeediyey salaadiinta Een, ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala dowladdan saa ka bilaabatay een, degmada jamaame een, dowladdaasoo loogu magacdaray ubaya ibnu kacab midaasoo ah in qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala lagu tasiixinayo een, ummaddana lagu fahamsiinayo ilaahay fadligii marka saake halkaa waxaa iskugu imaaday ee, ganacsatadii aa iskugu imaatay salaadiintii waa imaadeen een, raggii odayaashii waa imaadeen dhallinyaradii waa imaadeen dhammaan bulshada een, qeybaheeda kala duwan way iskugu imaadeen halkaas ayagoo markaa ka faa'iidaysanaya diinta ilaahi subxaanahu wa tacaala waana arrin lagu farxo oo aada loogu farxo alxamdulilah awalan ilaahay ayaa ku mahadsan Ee, maanta waxaa noo bilowday dowro loogu magacdaray ubay ibnu kacab oo lagu barinayay tasxiixulqur'aan iyo weliba aada lisaga saxayay maxaa la dhahaya xuruufaha xamlaadka dacwiga ah oo kor lagu qaadayo garaadka bulshada ayaa si xowli ah kaga socda wilaayada islaamiga ee jubbada hoose warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa